cabdiqaadir maxamed arwaax oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan oo warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in uu iska casilay xilkii uu hayay gobolka hiiraan asigoo tilmaamay wax kale ma rabin maanta inaan ka hadlo waxaan raba keliya inaan ka hadlo nidaamkii maamul ahaan heer gobol ee aan xibinta ka ahaa ee aan ku shaqaynayay guddoonka arrimaha bulshada xilkaas inaan isaga tegay laga bilaabo oo iska casilay laga bilaabo saacaddaas afartii bishii lixaad xilkaas anigu waan iska casilay reer hiiraanow idinma hayo xil maamulka hirshabeelle waxaan leeyahay u soo tashta oo ciddii aad geysan lahaydin geysta cadaaladdan ilaahay ha waafajiyaan leeyahay haddii ilaahay yidhaahdo markii aan sii raacsado qodob yaroo aan isleeyahay ummadda iftiin buu u noqon karaa marti looma noqon karo marti reer hiiraan waxaan leeyahay marti marti looma noqon karo danaha adinka kuwiina aan haka marti noqonina maamul xumo darteed maamulkaan saxnayn waxaa dhici doonto aan rajaynayaa inay iman doonto iscasilaadda aan iscasilaya wax kale ma ah in hoos loo eego aan uga tagay shaqada ciddii kaloo imaanayso ninkii shalay ka tegay yuun sidoo kale uga tegin darteedaan uga tagay madaxweynaha dadaa noo dhexeeyo madaxaa noo dhexayso mas-uuliyiinaa noo dhexayso way qabaan warkayga waxna waa ka qaban waayeen marka maalin kastana inaan dacwadaasaan qabaa meelaha la is istaago sharafdhac ay tahay qaybta hoose dadkii isla shaqaynayaan wada shaqayn ba ka dhexayn marka